way jirtaa warqadu waa warqad war-saxaafadeeda oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha gudub goboleedka galmudug xilli ahaan kolley wax walba waktigooday dhici lahaayeen laakiin xilligani waa xilli ay noqotay in war-saxaafadeedkan aan soo saarno sidii kuwii naga horreeyeyba ay usoo saareen dowlad goboleedyada kaleetood waxayna xiganaysaa arrintani muddii soo jiitamaysay waatii dawladdu ay qaadatay go-aan lixdii bishan june go-aankaasoo lagu sheegayay inuu dhexdhexaad ka tahay dowladda soomaaliya arrimaha ka taagan ee khaliijka shirkii madasha madaxda hogaanka qaranka oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa lagu soo qaaday arrintaasi inaanay suurtagal ahayn in dhexdhexaad ay ka noqoto dowladda soomaaliya sababaha lala xiriirinayna ay tahay in cilaaqaad wanaagsan oo taariikhiya iyo heer ganacsi iyo arrimo istraatiiji ay nagala dhexeeyaan dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo inta xulufada la-ah waa gartay marka sidaas ayay ku timiday go-aankan in la qaado shardi maahan in la tago goobta in la taga maahan goob cibaado maahan si badan ayaa loo wada xiriiri karaa go-aankana waxaan ku qaadanay isfaham ama aragti markaasi aan la wadaagnay iyadoo la eegayo maslaxadda danta shacabka soomaaliyeed danaha nagala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka khaas ahaan masaalixdaas ayaan ku qaadanaynaa go-aanka danta dadkeenu meesha ay jirto sidaas ayaana kalifaysa inaan qaadano go-aankaas maya waa go-aanka galmudug mar haddii xafiiska madaxweynaha ay kasoo baxday oo tale madaxweynuhu uu jeedinaya ay tahay waa arrin ay ku dhan tahay galmudug horta mas-uuliyadda aan haynahay waxaan u hayno waa shacabka ummadda soomaaliyeed weeye danaha ay ku leeyihiin imaaraadka iyo sacuudigana cid kastoo soomaaliya ama taariikhaha akhrisata ama danta soomaaliya la socoto oo dhan ayaa og maslaxaddu meeshay ugu jirto ganacsiga naga yaala iyo danaha naga yaala imaaraadka iyo sacuudiga nagama yaalin waddamo kale marka masaalixdeena ayaan u qaadanaynaa go-aamankaasi lacag la isku harqinaya midna maaha wixii meelo daloola laga fiirinaya hade cid walba afkeeda aqoyn waxay doontay dhigi kartaa laakiin dadku dowlad goboleedyadu waxay matelayaan rabitaanka shacbiga ee wakiilada dowladda federaalkuna naftirkeedu dowlad goboleedyaday ka dhisan tahay waxa dowlad goboleedyadu badankooda rabaan inay hoos u fiiriyaan oo ay tala ka qaataan naftirkooda wayla guddoontaa waxaasoo dhan saara sidaasu ma jiraan shir waxaa jira madasha hogaanka qaranka la yiraahdo oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ka kooban yihiin horeyna waa looga hadlay wixii dhimanna waa looga hadli doonaa